magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudugna waxaa lagu soo waramayaa in markaasi lagu xiray gudoomiyihii hore ee degmada dhuusamareeb oo markaasi ahlu sunna wal-jamaaca ugu magacownaa laguna magacaabo axmed walad cabdalla waxaana markaasi la sheegay in gudoomiyaha iyo sidoo kale xubno ka tirsanaa ahlu sunna wal-jamaaca ay kasoo baxeen xerada ama xarunta inji hase yeeshee dowlada waa ciidamada maamulka galmudug iyo kuwa dowlada federaalku ay ku xireen magaalada dhuusamareeb xubnahan ayaa waxaa markaasi wararka soo baxaya waxa ay sheegayaan in madaxda maamulka galmudug ay amar ku bixiyeen in markaasi la xadido dhaqdhaqaaqa gelitaankooda ama kasoo bixitaankooda dhismaha inji oo markaasi ahlu sunna wal-jamaaca hogaankooda sare ay degan yihiin waxaana la sheegay intaasi kadib in markaasi arintaas ay ka biyodiideen hase ahaatee markii dambe ay markaasi xireen ciidanka maamulka galmudug iyo kuwa dowlada federaalka ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug maalmihii lasoo dhaafay tan iyo markii la doortay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kariye qorqoor waxaa jira dadaallo ay wadaan ciidamada dowlada federaalka oo ah ku aadan inay la wareegaan dhammaan xarumihii ahlusunna wal-jamaaca ay horey u joogi jirtay iyo sidoo kale wadahadallo kale oo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor uu kula jiray ahlusunna wal-jamaaca xubnaheeda sare iyo qeybaha kala duwan ee bulshada oo ku aadan sidii loo xallin lahaa xiisada iyo sidoo kale khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay doorashada madaxweynaha galmudug